doctor xabiib ayaa soddon gobdhood muqdisho uga furay tababar la xiriira caafimaadka maskaxda tababara kan ayaa loogaga hadli doonaa arrimaha caafimaadka maskaxda haddaba ugu horreyn waxaa tababarka daafur doctor xabiib oo ah la taliyaha dhanka wasaaradda caafimaadka ee dhanka dhimirka isagoona ku hadlaya afka wasiirka iyo kiisaba ayaa ka warbixiyay ajandaha tababarkani waxaan ku hadlayaa magaca wasiirka wasaaradda caafimaadka doctor cali xaaji aadan iyo kaygaba oo ah la taliyaha sare caafimaadka maskaxda ee wasiirka wasaaradda caafimaadka waxaanay wasaaradda soo dhaweyneysaa tababarkan noocan oo kale ah oo ah tababarkii ebi oo muddo dheer soconayo ee laga hirgeliyo ama maanta aan u joogno xafladdii furitaankiisa saddex bilood tababar saddex bilood ah oo caafimaadka maskaxda oo lagu baranayo cudur xaqiijinta iyo daaweynta cudurrada ku dhaca dhimirka waa wax lagu farxo waa wax lagu farxo maanta haddii aan awood u yeelanay iyadoo cid nagu siinayso support ha noqoto united nationka ha noqoto international n g o-ga aan annaga isku tashanay wasaaradda waa volunteer dhakhaatiirta waa volunteer ardada ama dhakhaatiirta ama xirfadleyda caafimaadka gabdhaha soomaaliyeed iyagana